degmada i iyo magaaladiisa baadi waa ka saaran nin wadnay baa mandirsi nay baa geed nay baa antoon qoyn marka siisan argahaytan nay baa hamiilo dhibaato fara badan ka teegin dad ka siin la dhalada ilaahay wal siina iimaansada caalamkana walaaqayladhaanga la suubiyo kor wal suubiya wal siin gurmada mal siin kajiifada wal dadaale waana insha allahu tacaala haddii ilaahay raalle ka nagada nololin walaala ka bedele inaan meel kasta gaarsiino dhibaatada ugu daran hadda kaamankaan soo marno helin waxyaalaha ka jira waxaa ka mid ah qoladan waa qolo deganba qolo kaloo hadda guryo dhisanaysaa soo aragnay oo saaka yimid qaarkood shalay imaadeen dadka dhibaatada haysatana waxaa waaye biyo la'aan waxaan aad ugu rajo weynahay sida guddoomiyaha degmada hadda uu halkaa ka caddeeyey annagoo kaashanayno ee hay-adaha iyo maamulka degmada in horta la bilaabo biidhaaminta in la bilaabo tan kaloo labaad oo degdeg loogu baahaya waxay tahay dadkan in lala soo gaaro xaaladda degdega ah noloshooda wixii laga qaban karo inaan ka qabanno ka maamul ahaan